إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah labaatan askari oo ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax hoggan oo lagula beegsaday duleedka magaalada kismaayo maalintii shalay waxaa dalka maraykanka laga soo sheegayaa qarax weyn oo ka dhex dhacay markab ay leeyihiin ciidamada badda ee dalkaasi dab ayaa ka kacay goob ganacsi oo ku taalla magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud sarkaal iyo askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho waxaa walaayada jubbooyinka ku soo badanaya maaxidda lagu barto luuqadda carabiga iyadoo degmada jilib oo ku soo biiray maxad cusub shir ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa looga hadlay xasuuq laba bilood ka hor ay ciidamada dowladda federaalka ka geysteen meel u dhow degmadaasi maamulka reer galbeedka ku daaban ee suudaan ayaa meel mariyey xeer ka hor imaanaya diinta islaamka in ka badan boqol qof ayaa dowlad diini ah loogu soo xiray degmada saragle ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dalka itoobiya waxaa weli ka sii soconaya kacdoonnada ka dhanka ah xukuumadda waddankaasi sidoo kale xubinta ganacsiga ayaa warka qayb ka ah آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka iminkana ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran labaatan askari oo ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax hoogan oo lagula eegtay duleedka magaalada kismaayo sidoo kale sarkaal iyo askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho howlgalladan oo isugu jira weeraro qorshaysan iyo qaraxyo ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan kaga dhacay gobollada jubbooyinka iyo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaan ku horeyno dhanka magaalada muqdisho ciidamo si gaar u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toogtay sarkaal ka tirsan maleeshiibiyada dowladda federaalka sidoo kalena dhaawac culus gaarsiiyey askari la socday sarkaalka la beegsaday sarkaalka la dilay ayaa waxa uu ahaa taliya ku-xigeenka laanta canshuuraha ee dowladda federaalka waxaana uu dilkiisa si gaara kaga dhacay agagaarka sarkuusta ee degmada hodan magaalada muqdisho dhanka kale gaare cabdibilo ah oo ay saaraayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa waxaa lala haleelay qarax culus kaas oo dhimasho iyo dhaawac ka dhigay dhammaan askartii saareed gaariga cabdibilaha ah ee qaraxa lala beegsaday inta la xaqiijiyey toban askari oo ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland ayaa ku dhintay qaraxa halka ay ku dhaawacmeen toban kale waxaana gebi ahaanba burburay gaarigii cabdibilaha ahaa ciidamada maamulka jubbaland ayaa goobta kaga cararay gaarigii qarax u burburiyey kaas oo la sheegayo inuu ilaa hadda yaallo halkii lagu qarxiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan lagu gumaaday askarta ka tirsan maamulka jubbaland deegaanada dhacduleedka magaalada kismaayo waxay ka mid yihiin goobaha sida joogtada ah loogu dhig bixiyo ciidamada maamulka jubbaland ee ka hoos shaqeeya ciidamada kenyaatiga ee duulaanka ku jooga wadanka soomaaliya weeraradan ayaa ku soo aadaya xilli horaantii asbuucan weeraro dhabagal ah iyo qaraxyo culus lagu beegsaday askarta bangaraafta ee u carbistay maraykanka kuwaas oo duulaan qar iska tuurnimo ah kusoo qaaday deegaanka mubaarak ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana dagaaladaas lagu gaarsiiyey khasaaro iskugu jiray dhimasho iyo dhaawac oo looga gubay laba gaari oo cabdibilayaal ah isku soo wada duuboo howlgalladan ayaa imaanaya xilli ay sii kordheen weerarada ka dhanka ah ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee la shaqeeya shisheeyaha kusoo duulay wadanka soomaaliya waxaa dalka maraykanka laga soo sheegayaa qarax weyn oo ka dhex dhacay markab ay leeyihiin ciidamada badda ee maraykanka warkaasi waxaa noo haya waryaheena maxamed ismaaciil wararka ka imaanaya waddanka maraykanka ayaa xaqiijinaya in markab dagaalo ay leeyihiin ciidamada maraykanka uu ka kacay qarax xoogan kaasoo sababay waxyaabo kala duwan markabkan oo lagu magacaabay u s s banhomi rashed oo ku xirnaa xeebaha magaalada sindego ee gobolka california ee maraykanka ayaa mar quraa waxaa ka kacay qarax xoogan oo aan la ogeyn wuxuu yahay waxaana markaas kadib dab xoogan ka kacay markabka qaraxa ayaa ka kacay markabka xili ay saarnaayeen boqol iyo lixdan askari oo ka tirsan ciidamada badda ee maraykanka waxaana lagu soo waramayaa in labaatan iyo kow ka mid ah ay gaareen dhaawacyo kala duwan kooxaha debdemiska ee militariga maraykanka ayaa goobta gaaray kuwaasoo ilaai hadda ku holan deminta markabkan waxaana saraakiil u hadlay sheegeen in deminta markabka ay qaadan karto maalmo xiriir ah xubno ka tirsan kooxaha debdemiska ayaa waxaa soo gaaray waxyaabo kala duwan inta ay ku guda jireen deminta waxaana qaarkood la dhigay xarumaha caafimaad si lala tacaalo xaaladooda ilaa iyo hadda lama ogaa sababta rasmiga ah ee dhaliyey qaraxan ka dhacay gudaha markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada maraykanka waxaana maraykanka uu horboodaya duulaanka ay reer galbeedka ku soo qaadeen caalamka islaamka dab ayaa ka kacay goob ganacsi oo ku taalla magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud sida warkan uu ku eegayo waryaheena cabdisamed cabdulaahi waxaa faahfaahin dheeraada ah laga helaya dab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kacay xarun ganacsi oo ku taala magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kaalin lagu iibiyo shidaalka oo kasoo horjeeda xarun uu leeyahay maamulka galmudug ayuu ka kacay dabkan iyadoona la sheegayo inuu geystay khasaaro maaliyadeed muuqaalo laga soo qaaday halka uu dabka ka kacay ayaa waxaa lagu arkayey ololka dabka oo kusii fidaya dhismayaal ka agdhowaa halkaas ganacsato ku sugnaa meelaan ka fogeyn halka uu dabka ka kacay ayaa sameeyey gurmad xoogan iyadoona ay muddo qaadatay in dabka la damiyo dabka ka kacaya xarumaha ganacsatada soomaaliyeed ayaa sanadihii lasoo dhaafay aada u soo kordhayey waxaana ilaa iyo hadda loogeen waxa sababay dabka ka kacaya dhuusamareeb dad badan ayaa qaba in dabaylaha xagaaga ah ee ka socda qaybo kamid a gobolada soomaaliya ay sabab u yihiin in dabka uu sii faafo walow ay jiraan xarumo ganacsi oo gubistooda shisheeyaha ay qayb ku lahaayeen waxaa walaayaadka jubbooyinka ku soo badanaya maxaaxiidda sharciga ee lagu barto luuqadda carabiga iyadoo degmada jilib laga faray machad cusub sida warbixintan uu ku eegaya waryaheena abuubakar ibraahim geedi munaasabadan oo si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu furayey macadka imaamul asmaci oo loogu talagalay in lagu barto luqadda carabiga ayaa ka dhacday xarunta mu'asasada al-xikma faraceeda wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka gaar ahaan degmada jilib xafladda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culamaa udiin waalidiin iyo marti sharaf kala duwan waxaana lagu bogaadiyey dadaalka waxbarasho oo ay maalinba maalinta ka dambaysa albaab cusub u furayso mu'asasada khayriga ah ee al-xikma ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh cumar xayaakalah isagoona ka hadlay muhiimadda luqadda carabiga iyo duulaanka lagu hayo حقنا لو سقدو حق لغة القرآن يا شمس الهدى سانك الرحمن من كيد العدى لغة القرآن قرآن كاللغة ذي سيي يا شمس الهدى هانونك قرح ذي سيي هانون ورنبه قرح ذي سيي سانك الرحمن الله الرحمن هكا إلى اليوم من كيد العدى ذاتك شرقول لذا وضع cadowga shirqoolka ku wada shirqoolkiisa allaha kaa badbaadiyo shirqoolkaa way la dhacday allaha inaga dhigo kuwii badbaadin lahaa shirqoolkaa way ku dhacday sidoo kale suldaan cabdiqani cabdulaahi moxamed guddoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo ka hadlaya xafladda ayaa guud ahaan ummadda ugu baaqay inay u kacaan barashada luqadda carabiga allah subxaana wa tacaala ayaa mahadda maanta had iska leh ina soo waafajiyey xafladdan ee lagu furaya macadka alimaam alasmaci litacliim alluqa alcarabiya likayri naadiqiin biha mahad alle kadib waxaan u mahadnaqaynaa mujaahidiinteenna xarakatu shabaab almujaahidiin hogaankeeda si guud wilaayadeena jubba alislaamiya maktabkeenna tarbiyat watacliim maamulka iyo idaarada markaskeennan alxikma macallimiinteenna iyo waalidiinteenna iyo ardaydeenna iyo cid kasta oo iyo culimmadeenna rabbaaniyiinta iyo cid kasta oo xafladdan ka qayb qaadanaysa intaa kadib wayna mudan yihiin dadkaasoo dhan loo mahadnaqo maxaa yeele nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi qofkii wanaagsan waa wanaagsan tahay dhaha qofkii xunna waa xun tahay dhaha dadkaasoo dhan khayr iyo wanaag bay ka shaqeeyeen ilaahayna miisaankooda xasanaadka u saaro annaga laftanadu odayaal ahaan waxaan ka mid nahay ardayda isqoray ee rabta insha allah macadkan luqa alcarabiya inay ka takharujaan oy wax ka bartaan ciidamka ilaahay iyadoo ay tahay ciwaankeennu cizati luqatii uu shacaarkana u yahay ayaa haddana odayaal haddaan nahay waxaan rabnaa inaan dhahno kunuu miluna dadku inay nagu daydaan qudwa xasan inaan u noqono ummadda odayaal baan nahay nuqa baan nahay haddana laabiga fadhiisan waxma baranayno ilmaha iyo haweenkii ordax soo barta sax maaha taasi gacantii dhaqan baa wax dhaqda intaasi kadib ardayda maxadka imaamul asmaci ayaa ugu dambayntii muujiyey shucuurtooda iyagoona baaq u jeediyey bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah
annagoo ah lix biloodoo hore ay noo soo dhammaatay haddana aan jecelahay muddada sannadka ah inaan ku dhammaystirano haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad waxaan ugu hambalyaynayaa ee walaayada islaamiga ah ilaahay subxaana wa tacaalaa ha naga dhigo kuwii barta carabiga iyo qur-aankiisa kariimka intaba waxaan ugu baaqayaa gabdhaha soomaaliyeed in ay bartaan carabiga noqdaanna kuwii ka aflaxa insha allah walaayada islaamka waxaan ilaahay uga baryayaa in ay noqoto midda meel walba uu ka taagmo raayadeedu een, caalamka adduunka maanta halkan waxaan isu imaanay macahad lagu magacaabo alimaamu asmaci lagu baranayo luqata alcarabiya shucuurteedu way aad ugu fiican tahay maadaama luuqadayna aan baranayno luqat lislaam luqat lqur'aan macnihii luqat ahliljanna waxaan ugu baaqayaa inay ii sheegay ay soo xaadiraan ay luuqadooda ay bartaan si ay u fahmaan luqat lqur'aan magacay waa maryam cabdirasaaq iftitaax macahd alimaam alasmaci tacliimi lugati alcarabiya ligayri naadiqiina biha cizatuna fii lugatina lugatuna hubiyatuna allugatu alcarabiya hiya lugatu alqur'aan hiya lugatu nabiyina maxamed sala allahu calayhi wasalam hiya lugatu almuslimiin lugatu alqur'aani yaa shamsa alhudaa saanaka araxmaanu min kaydi alada waakhiiran tacallamu alcarabiyata fainaha min diinikum munaasabadan lagu furayey macadka imaamul asmaci ayaa ku soo dhammaatay jawi xasiloon waxaana xusid mudan in ardayda isdiiwaangeliyey ay ka mid ahaayeen dad ay da-doodu kor u dhaafayso lixdan sano kuwaasoo lagu arkayey madasha ay ka dhacday munaasabadda furitaanka macadka imaamul asmaci maamulka reer galbeedka ku daaban ee suudaan ayaa meel mariyey xeerka hor imaanaya diinta islaamka warkan waxaa eegaya waryaheena salmaan axmed tallaabo lama filaan ku noqotay dad badan oo ka tirsan muslimiinta suudaan iyo xitaa guud ahaan muslimiinta caalamka ayay ku dhaqaaqday xukuumadda ku-meelgaarka ee suudaan oo ah mid lagu soo dhex darsaday dad badan oo shaki la gelinayo islaamnimadooda warbixin dheer oo lagu daabacay jariiradda rasmiga ee dowladda dalkaas ayaa lagu sheegay in la meelmariyey isbeddelo dhowr ah oo dastuuri ah sida hadalka loo dhigay kuwaasoo meesha ka saaraya axkaam sharci ah oo ay diinta islaam ku jidaysay xukuumadda suudaan waxay meesha ka saartay jariimada riddada ama in qofku ka baxo diinta islaamka arrintaas oo horay dastuurka gacanku samayska ee ka jira suudaan u mamnuuci jiray waxay ilaaleen nusuus sharci ah oo amraysa in la dilo qofkii diinta islaamka ka baxa waxaa sidoo kale xeerarka cusub ee la meelmariyey ku jira qodob lagu xalaaleeyey cabista khamriga xilli u allah subxaanahu watacaala qur-aanka kariimka inoogu sheegay inay xaaraan tahay in qofku cabo khamriga ayay ku tilmaameen xorriyad shakhsiyadeed oo dastuuri ah waxaana xeerkan ay siyaasiyiin badan ku tilmaameen inuu yahay mid laga soo dheegtay waddamada reer galbeedka oo afka carabiga loo bedelay qodobada kale ee sida tooska uga hor imaanaya diinta islaamka laguna soo daray dastuurka gacanku samayska ee suudaan waxaa ka mid ah in la banneeyey goobaha lagu tunto islamarkaana aanu jiri doonin wax xeer ah oo diidaya in haweenku jirkooda ka ganacsadaan goobo lagu tuntana laga furo waddanka suudaan xeerarkan cusub oo ay xukuumadda suudaan ku tilmaamtay mid dastuuri ah ayaa sidoo kale meesha ka saaray cuquubada jeedalaynta oo markii hore ku jirtay dastuurka suudaan waxaana arrimahan horumar ku tilmaamay wasiirka waxaa loogu yeero cadaaladda ee suudaan ninka la yidhaahdo nasruddiin cabdilbaari oo tan iyo yaraantiisaba ahaa nin kiniisadaha gala wasiirka wuxuu intaa ku daray inay meesha ka saari doonaan dhammaan qodobada uu sheegay inay ku jiraan dastuurka suudaan ee ka hor imaanaya waxa uu ku tilmaamay xorriyadda insaanka wuxuuna dabcan kaga jeedaa qodobo yaryar oo markii horeba loogu talagalay in lagu khaldo dadka muslimiinta ah oo ku jiray dastuurka wadciga ee suudaan tallaabada ay qaaday xukuumadda waxaa aad uga hor yimid culimmada muslimiinta ee suudaan iyo guud ahaan bulshada waxaana culimmadu ay ku baaqeen in awood la isugu geeyo sidii loo ridi lahaa xukuumadda suudaan sheekh cabdilxayi yuusuf oo ka mid a culimmada suudaan ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay twitterka wuxuu ku fatwooday in qof weliba awood u leh inuu talada ka tuuro xukuumadda suudaan uu arrinkaa ku dhaqaaqo isagoona weerar afkaa ku qaaday xamiiti alburhaan oo ah hogaamiyaasha rasmiga ee suudaan go-aanadan cusub ee ay ku dhaqaaqday xukuumadda suudaan ayaa u muuqanaya mid ay ku raaligelinayso yahuudda iyo reer galbeedka gaar ahaan maraykanka kaasoo suudaan duldhigay shuruudo badan si looga saaro liiska waxaa loogu yeero dowladaha taageera argagixisada oo uu maraykanku horay ugu daray dalka suudaan dowladaha taagta daran ee laga dhiso waddamada muslimiinta ayaa ah kuwa ay reer galbeedku aad uga faa'iidaystaan kuwaasoo lagu soo darsado dad kiristanka si hoose u qaatay soomaaliya waxay dowladaha reer yurub iyo maraykanku ka sameeyeen dowlad federaal ah iyo maamul goboleedyo kala daadsan kuwaasoo la siiyey xeerar ka soo horjeeda diinta islaamka sida xeerka jinsiga oo ah sharci dhigaya in haweenaydu ninkeeda furi karto in sinadu ay xalaal tahay haddii ay ogolaansho ku timaado iyo inay xaaraan tahay in la guursado gabar ka yar siddeed iyo toban sano shir ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa looga hadlay xasuuq laba bilood ka hor ay ciidamada dowladda federaalka ka geysteen meel u dhow degmadaasi warbixinta warkan waxaa noo haya waryaheenna maxamed cali aadan qaar ka mid a odayaasha degmada balcad oo kulan ku yeeshay degmadaas ayaa ka hadlay dhacdadii ay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ku laayeen siddeed xubnood oo isugu jiray dhakhaatiir iyo shaqaale caafimaad taasoo ka dhacday deegaanka gololaya oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe falkan gumaadka ah oo ku beegnaa taariikhdu markay ahayd toddobiyo labaatankii bishii shanaad laba kun iyo labaatanka ayaa ilaa iyo hadda jirin war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda federaalka qaar ka mid a odayaasha oo la hadlay saxaafadda ayaa codsaday in laga qanciyo arrintan in ilmahayni wax bartay ee aqoon-yahanada ahay ee anuka wax noo taraayay deegaanka ay ku dhasheen oy wax ku barteen wuxuu tiraan ilaa horta aad aan ugu xunno waxaan u sheegaynaa dowladda hirshabeelle iyo tan dowladda dhexe dhibaatadaas horta inay naga qanciyaan si si aad iyo aadaan ugu ci- ugu ciil- ugu- ugu xiiso qabnaa waxaa kaloo maha jiro oon isu istaagay inaan ka hadlo dowladda hirshabeelle dowladda federaalka inayna qanciyaan nagana qanciyaan sideedii qofood oo aqoon-yahanada ahay oo indhahanaga ahay aqalkoodiina lagala dhex wata waxaan rabnaa inay naga qanciyaan Ee, horta waxaa waaye wax alla waxaan dhihi lahaay ragga iga horreeya horuu yidhi waxaan ka xunnahay nimanka dalka iyo dadkaba anfici lahay ee, dhaqaatiirta ahay ee, si ee, wax lagu soo baray sida hadda maqlayseen xamaalinimo gobol ka hor agoon lagu soo baray dadkii naga hasuuqay ayaan aad ugu xunnahay saasaan biriga isugu nimidnay waxaana rabnaa dowladda dhexe iyo hirshabeelle inay meel saaraan qaar kale oo ka mid a odayaasha ayaa sheegay in dhacdadaasi ay ahayd dilwadareed ka dhan ah dhaqaatiirta dad dhinta waa la arki jiray sideed qof ka badan meelay ku dhimatay waa la arkay laakiin sideed qof oo dhakhaatiir oo hal meel lagu dilay soomaaliya laguma arkin adduunyada laguma arkin annaga uu dilwadareed xasuuq aa lagu tilmaami karaa marka waa wax dhacay waaye dadkana dilay adduunyada dadka wariiri macbad dilin ee bahal ma dilin daacuun ma dilin dadaa dilay ilaa hadda inay cadaalad weyn xoogaa waa tirsayna cadaaladdaas waa rabnaa inaan helno horta wiilasha naga dhintay allah u naxariisto gacanka gardaranaa dishi ilaahay u naxariisto Een, waxaan kaloo lehay aniga oo odayaalka waxaan ka mid ahay beeshii liiga dhaqanka aad iyo aad aan ugu tiirooyooni dhacda dhammaan xanuun nagu baarsiya ahayd m c h kaas ummadda dhanu anfacaayey cadiga moobleyn ilaa saar saare aa dad looga keeni jiray umalis ha dad oo fool haysto dad jiran ha ahaado waa lagu daawey jiray marka waxaan leenahay il- eh, fa- ilay far naga gashay ciidamada dowladda federaalka ayaa marar badan dilal ka geystay goobaha ay ka taliyaan waxaana dhacdadii gololaya lagu laayay dhaqaatiirta iyo dadka rayidka ahba jirin cid loo soo qabtay in ka badan boqol qof ayaa dowlad diini ah loogu soo xiray degmada salagle ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sida warbixintan uu ku egaya waryaheena maxamed muudey dowradan oo socotay muddo siddeed maalmood ah ayaa waxaa ka faa'iidaysay dad badan oo ka kooban qaybaha bulshada ee degmada salagle oo u badan ganacsatada iyo xirfadleyda maktabka dacwada ee degmada ayaa boqol afartan iyo laba qof siiyey duruus kala duwan oo diini ah si kor loogu qaado wacyigooda dadkii ka faa'iidaystay dowladda ayaa waxay qaarkood inooga warameen casharadii la siiyey magacayga waa maxamed cali hafow naanasteedana waa doctor maxamed doorooyinka sideed maalmood bay socdeen dad walaalaa nala joogay oo dhinaca wilaayada macnaha saakow iyo macnaha salaglaba ay ka socdeen yani doorooyinka macnaha shirooyinka lagu qaadanaya waxaa ka mid ah sida hadda macnaha kitaabkan alwaajibaad haye xisnul muslim macrifat tashahud ama taxiyaadkii iyo salaadii macnaha oo janaazada sidii loo tukun lahaa iyo nawaaqad alislaam intaas waa lagu qaatay magacaabay horta xasan geedo xasan alyare siyeed maalmood la socotay dowladda daqooyadka horta may la raacay ardayaal isku saxaay marka nawaaq salaam maraatib diin adana ay taxaal tacwiidka ka saabsanaasi salaada la isku saxaay faatixada la saxaay taxiyaadka la isku saxaay janaasada la isku saxaay marka miidka dhaqataansha la isku saxaay maasha allah walbadan oo may la raacay ilaahay kama hasanyaa may la raacay ardayaa guule ayaa laku deeraya may la raacay ayaa ku koobanaas dowladda magaalada horta may la rey abwaadil isaago dowladana siyeed maalmood socod casharada nawaaqid islaama ku barani may ku baranay may isku sahay faatixada isku sahay sida janaazada qofku mana miidka linka tugadan ayaa isku sahay ayaa na bari sida hadana miidka lindhaga hadana na bari hadana isku نواقض الإسلام كمدة كم نواقض الإسلام نواقض الإسلام عشرة maamulka islaamiga ah ee degmada salagle ayaa wuxuu juhdi ku bixiyey sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga diineed ee bulshada dadka ayaa aad u farxaa kolkii loo sheego in ay jirto dowro taas oo muujinaysa muhiimadda ay bulshadu siinayso barashada cilmiga sharciga markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
dhegaystayaal xubinta ganacsiga waxaan ku soo gudbin doonnaa qiimaha raashinka dalka
بدأتها qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada ku yaala jubbooyinka galleyda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeedana waxaa la iibinayaa lix boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah haddaan egna moordida waxaa koombadeedii la iibinayaa shan kun loorkeedana waa saddex boqol kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay ahayd laba iyo labaatan kun loorkeedana waa hal milyan iyo afar boqol kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa siddeed iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waa milyan laba boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno waxaa jirgaankeedii la iibinayaa hal milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah halka litarkeeduna uu yahay lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu bedelayay labaatan iyo shan dhibic siddeed kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka doolar waxaa lagu qabanayay laba malyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba malyan shan boqol iyo sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah xubinta ganacsiga waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dalka itoobiya waxaa weli kasii soconaya kacdoonnada ka dhanka ah xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed wararka naga soo gaaraya dalka itoobiya ayaa waxay sheegayaan inuu halkiisii kasii soconayo kacdoonnada ormada ay wadaan oo looga soo horjeedo xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed ormada ayaa waxay saacadihii lasoo dhaafay xireen qaar ka mid ah waddooyinka soo gala magaalada adisababa ee dalka itoobiya dadkan ayaa waxay baagsanayaan ciidamada dowladda iyo sidoo kale xarumahooda booliiska itoobiya ayaa dhankooda sheegay inay baaritaan ku wadaan dilkii loo geystay ninkii oromada ahaa ee uu ka bilowday kacdoonnada waxaana ay sii daayeen hadallo u muuqda kuwo ay doonayaan inay shacabka ku hurdisiiyaan xukuumadda ayaa weli awoodi la inay xakamayso kacdoonnada halkaa ka soconaya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligaa waa naga intaa